بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanaya biidni illaahi alkariim darsigeennii konton iyo sagaalaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya qaybta aan uga hadlaynay ziyaarta nabiga sharaxaadeeda calayhi salaatu wasalaam marka ziyaartii oon baan inta nooga hartay ka sheekayn doonaa kabacdina waxaa noo bilaaban doonaa matniga sheikhu meesha uu uga hadlayo khaatimada kitaabka ugu dambaysa oo tasawufka ah ayaa noo bilaaban doonta insha allah ziyaarta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay dhaheen culummadu waxyaabaha lagu gaadhayo waxaa ka mid ah qurbatun lirasuuli illaah qufraanu dunuub baa horta lagu gaadhaa baa layidhi qofkan ilaahay u tooba keena ee nebi moxamed soo ziyaarta ee halkaa ilaahay ku barya ee nabiga ku shafaaco dalbaa wuxuu la mid yahay nabi moxamed wakhtiguu adduunyada joogay qof inta u yimid sida qur-aankaba lagu caddeeyo yidhaahda ee rasuulka ilaahayuu ilaahay ii bari waan dembaabay dembigaas inuu ilaahay ii dhaafo oo ilaahay iiiga shafaaco aqbal sida qofkaa markuu nabi moxamed ilaahay u bariyo dembigiisa loo dhaafi jiray qur-aankana loogu caddeeyey oo kalow la mid yah maxaa yeele markaad nabiga qabrigiisa tagto ood ilaahay bariso ood nabi moxamed ku shafaaco dalabto ood rasuulka la hadasho oo tiraa rasuulka ilaahayu ii shafaaco qaad oo ilaahay dembi dhaaf ii weydii nabi moxamed wuu ku maqlayaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay buuna kuu weydiinayaa shafaaco ilaahay buu kuu ergkaaga erga dalbayaa ilaahayna nabi moxamed soo celin maayo sala allahu calayhi wasalam yaquulu allahu subxaanah walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faastakfaru allaha wastakfara lahum arasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima aayaddan suuratu nisaa fiiri walow annahum ayagu id waqti dalamuu anfusahum markay naftooda dembi ay dulmiyeen oo dembi ka galeen jaa'uuka nabi moxamedow adiga hadday kuu imaan lahaayeen dadku markay qalad galaan hadday nebi moxamedow adiga kuu imaan lahaayeen oo markay kuu yimaadiin faastakfarullaaha ilaahay ay dembi dhaaf weydiistaan baa layidhi waastakfara lahum arasuulu rasuulka ilaahayna dembi dhaaf oo u dalbo oo nebi moxamedna uu yidhaahdo ilaahow addoonkaas ku baryey oo aniga isoo magan galay ilaahow cafi ilaahow u dembi dhaaf ou nabiguna yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam sidaa haddeed ku hadday samayn lahaayeen lawajadullaaha ilaahay waxay ka heli lahaayeen oo ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbalid badan raxiiman oo naxariis badan buu ilaahay leeyahy marka aayaddaasay culimmadu u deliishadaan nebi moxamed markii qabrigiisa la tago oo lagu shafaaco dalbo oo la yidhahdo rasuulka ilaahayu rabbi noo bari nabi moxamed inuu noo shafaaco qaadayo oo ilaahay dembidhaaf noo weydiinayo oo ilaahay nabiga fadligiisa nagu aqbalayo oo dembigaaga lagu dhaafayo nabiga markaad soo siyaarato aayaddaa qur'aanka ah ayaa kuu caddaynaysa qofkii qalbiga ilaahay ka madoobeeyana annagu iftiin ugama dhigi karno ilaaha qalbiga dadka u ifiya oo nuurka iyo hanuunka siiya ilaahay hana siiyo laakiin sidaasuu qur-aanku caddeeyey oo islaamkao dhan aayadda ay ka qaateen weeyaan waxyaabaha kaleeto oo loo deliishado nabiga ziyaartiisa waxaa ka mid ah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam isagaa baad in badan ka hadlay ziyaarti eh oo nabigu tilmaamay qofkii qabrigiisa ziyaaro u yimaad shafaacadiisa inuu helayo shafaacada nabigaa lagu gaaraa baa la yidhi shafaacada rasuulka ayaa lagu gaaraa weeyaan imaamkeennii asheekh cabdulqaadir jiilaani ilaahay raxmaddiisa ha ka waraabiye ayaa kitaabkiisa layidhaha alqunya uga hadlay ziyaarta nabiga uu aad uga sheekaynayo isagoo aayaddan nafteedana soo qaadanaya sheekhu waxaa la yidhaahdaa waxaa sunno a baa la yidhi qofka marku nabiga ziyaaro ugu socdo in uu ziyaartaa u niyeysto altaqaruba ila allah in uu ilaahay ugu dhowaado oo weliba haddana masjidka rasuulkana taqarub iyo salaad oo ku soo samay doono sidaa qalbiga qofku inuu gashado ayaa wanaagsan maxaa yeeley masjidku fadli dheeraada buu leeyahay masjidkuna wuxuu fadliga ku helay waa nebi moxamed maxaa yeeley masjid magaalada madiino nabi moxamed ka hor maxay ku sugneed rasuulka ilaahay oonbaa darajadan ilaahay ku siiye weeyaan dadka waxay ugu sheekeeyaan bidcooyinku ama kuwa ummadda khaldaahi ama marin habaabiya iyagoo magaca dimad adeegsanaya niyeyso inaad ku soo tukato masjidkii nebi moxamed laakiin ha niyeysan inaad nebi moxamed siyaaranaysay kuleeyihiin bal fiir khiyaanada nebi moxamed inaad siyaaranayso ha niyeysan haye maxaa niyeystaa waxaad niyeysataa inaad masjidkiisii kusoo dukanayso saasay ummadda ka dhaadhiciyaan baa la caddeeyey qofkay sidaa u sheegaanoo ha ogaado inay been u sheegayaan masjidka inaad kusoo tukanayso waad niyeysatay oo masjidka lagu tukado madiino kun ayuu dheer kun darajo ayuu leeyahay masjidulxaraamna hadde boqol kun buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam masjidul aqsaana shan boqol buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka fadligaas buu leeyahay masjidka laakiin muxuu darajada ku helay nebi moxamed buu darajadan ku helay masjidkii rasuulka marku noqday ayuu masaajida ka fadli badnaaday ee hadda masaajideenna caadiga ahi maa darajo gooni yeelata oo kuwa kale aysan lahayn ma yeelanayso masjidka marka fadligiisii nabigii oo ku helay baa la rabaa ummadda inta laga qariyo oo la garab marsiiyo in la yidhaahdo masjid ku soo tuko iyadoo nebi moxamed la nacsiiyey salaadda ay tukanayaan iyo wejiyada ay haarta madow ku yeesheen ilaahay ka aqbalin maayo bacdamaa ay nebi moxamed xaqirayaan calayhi salaatu wasalaam qof nebi moxamed xaqira kun mar hadduu si walba u tukado oo nebi moxamed qalbigiisaba aan ka jeclayn ama aan ka tacdiiminaynin ilaahay maba aqbalayaba xubbiga rasuulka ilaahay ha nagu irsaaqo qofaan maxabbada nabiga lahayno laa iimaana lahu baa la yidhi iimaanba ma lahanba iimaan iimaan inuusan lahayn baa la tilmaamay waxa kaleeto ooy culummadu caddeeyeen waxaa la rabaa baa la yidhi oo waxyaabaha laysfaray ka mid ah intaan magaalada magaalada madiino qofku uusan gelin waa inuu sii badiyo intuu sii socdo salliga rasuulka iyo salaamta nabiga baa la yidhi magaalada madiina markay kuu muuqatana waxaa la rabaa inuu sii badiyo salliga nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nabiga salaamtiisa oo ilaahay uu weydiisto an yanfacahu bisiyaarati almustafa sala allahu calayhi wasalam siyaarta nabiga inuu ilaahay ku anfaco waxa kale oo sunno ah dhar nadiifa nabi moxamed dhar wasaq ha la hortegin dhar nadiifa andab andafa hiyaabihi maxaa yeele marka maanta muluugta adduunka iyo boqorrada lala kulmayo waatan la isqurxiyo haddee adduunka inta ilaahay abuuray ee nebi moxamed baa ugu fadli badan asagaad hor istaagaysa oo ma aha dhar nadiifa oon kibir aadan uga jeedin soo xiro mayro intaadan magaalada madiine gelin waa sunna weeyaan qalbiga ku soo xaadiri magaalada aad u socoto inay tahay magaaladii nebi moxamed oo kudhex ku dhex sugnaa oo magaalooyinka ugu fadli badneed markii mako bacd alculamaa siday dheheen laga reebo weeyaan qaybaha ka qaybaha qaarna waxayba leeyihiin xataa mako ayadaa ka fadli badan weeye nabiga markii aad u tagto calayhi salaatu wasalaam oo maga masaajidka nabiga horta markuu gala baa la yidhi waxaa sunno ah masjidka markaad gasho aadaabtii aanu soo marno masaajida akhri ducadii loogu talagalay lugta midig ku hormari waxaad tidhaha acuudu biاllaahi alcadiim wa biwajhi اlkariim wa suldaanihi alqadiim min ashayطaani اrajiim bismi اllaahi الraxmaani الraxiim allahuma salli calى muxamadi wacalى aali sayidina muxamadi wasalim allahuma اkfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik horaan u soo marnay ducada akri masaajida marka la gelaya la akhristo masjidka markii aad sidaa u gasho baa la yidhi oo macnaha sidaa uu u galo weeye wuxuu samaynayaa rawdada nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam meesha rawdada la yidhaahdo waa mimbarka iyo qabriga nabiga inta u dhaxaydee ilaa nabigu hore uu yidhi maa bayna beytii maa bayna beytii wa mimbari rawdatun min riyaad iljan beytkiisiyaana nabiga lagu aasay nabi walba meesha uu nafta uga baxdo gurigii ku dheganay masjidka caaisho ayaa nabi moxamed lagu aasay nabi walba meesha nafta uga baxdo oon baa lagu duugaa marka nabigu hore uu sii sheegay maa bayna beytii gurigaygan iyo wa mimbari mimbarkayga inta u dhaxayda rawdatun beer baa ku sugan buu nabigu yidhi oo min riyaadiljanna marka haddaad maqasho rawdatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam halkaas baa la yidhaahdaa rawdadii nabi moxamed baa la yidhaahdaa rawdada rasuulka oon bidca naga raacdaynin ba ilaahay ka barinay bidca ummadda ka raacdaydaa la yidhi loogama cibaadaysan karo balaayaa taagan loogama cibaadaysan karo in lagu cibaadaysto halkaa meesha barakada badan oo nuurka badan oo jiwaarulmustafa deriska nabiga ah waa ku diidayaan weeyaan waxay u haystaan qofku inuu gaaloobayay u moodaan hadduu halkaa yimaado inuu nabi moxamed caabudayo sidaabay u maleeyaan baa la yidhi rawdada ayuu u qasdayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas buu tukanayaa taxiyatulmasjid buu tukanayaa taxiyatulmasjid kitaabka la yidhaha ixyaa culuumuddiin oo imaamulkhazaali waxaa ku qoran mimbarka garabkaaga midig buu kaa marayaa garabka midig ayuu mimbarka nabigu isku aadinayaa weeyaan saariyadana waa macnaha tiirka ah ilaa jaanibiha asunduuq wayakunu wa takunu daa'iratu latii fi qiblati almasjid bayna caynayhi weeyaan daa'iraduna halkaas bay noqonaysaa marka mawqifkii nabi moxamed halkaas waayebu halkaa istaag buu ku leeyihi taxiyada markuu tukado ayuu ilaahay u shukri celinayaa nicmada ilaahay gaarsiiyey markaas ayuu nabiga u gudbayaa weeyaan nabiga markaad u timaado qiblada lama qaabile nabi moxamed baa la qaabilaa imaamu maalik baa la weydiiyo ka jawaabay qibladana waa loo dib jeediyaa nabiga nabigaad qaabilaysaa weeyaan afar dhudhun baad u jirsane nabiga madaxiis nabiga markuu qaabilo calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu fiirinayaa dhulka kor lama fiiriyo jidaarka dhinaciisa hoose isha waad laabaysaa weeyaan qalbiga adduunyoo dhan buu ka saarayaa qofku wax alla wixii adduunye ah oo dhan qalbiga ka saar nabi moxamed baad la joogta calayhi salaatu wasalaam waxaad qalbiga ku soo xaadirinaysaa jalaalatu mawqifihi wa manzilati jalaalatu mawqifihi wa mansilati man huwa bixadratihi baa la yidhi qaymaha iyo darajada uu leeyahay nabiga uu ag taagan yahay ayuu qalbiga ku soo qabanaya nabi moxamed ilaahay qur-aanka wuxuu noogu caddeeyey laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti rasuuliillah sawdka nabi moxamed inaan sawdkaaga laga dul mari karin sawdkaa marka kor ha u qaadin nabigii baad la joogtahay hoosba wuxuu leeyahay assalaamu calayka yaa rasuula allaahi assalaamu calayka yaa nabiy allaahi assalaamu calayka yaa khiirata allaahi assalaamu calayka yaa khayra khalqi illaahi assalaamu calayka yaa xabiib allaahi assalaamu calayka yaa nadiir allaahi assalaamu calayka yaa bashiiru assalaamu calayka yaa daahiru hadduu duco badan buu kitaabku akrinaya aad bay u badan tahay salaamta kale ya nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin culummada qaar waxay caddeeyeen hadduusan ducooyinkaa xafidsanayn cabdillaahi bni cumar wuxuu ku soo gaabi jiray saxaabiga ilahi raadiha ka noqdee isagii aabihiibae assalaamu calayka yaa rasuula allaahi assalaamu calayka keliyaad ku gaabi kartaa assalaamu calayka yaa rasuula allah haddaadan intaa badan oo lasoo akrinayo aadan xafidsanayn weeyaan haddana wuxuu salaamayaa sayidana abibakar bou inta wax yar dhinaciisa hal tilaabo u qaado ayuu salaamayaa weeye sayid abubakar sayidana abubakar ayuu salaamayaa weeyaan marka nabigana sidaas buu salaama buu leeyahay ducadaa dheer iyo salligaas ayuu nabiga ku salaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaa ma uu ka yidhaahdo assalaamu calayka ilaa uu ka yidhaahdo assalaamu calayka wacalaa saa'ir alambiyaa wacalaa cibaadillaahi asaalixiin jazaaka allahu ya rasuul allah cana afdala maa jazaa nabiyan warasuula can ummatih wasala allahu calayka kamaa kulamaa dakaraka daakirun waqafala can dikrika kaafilun afdala waakmala waadyaba maa sallaa calaa axadin min alkhalqi ajmaciin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يعني ودعاء تربدا ويان دعاء صورا waxa weeye ayuu akrinaya nabigu ku salinaya calayhi salaatu wasalaam qofkii aan xafidsanayn intaanu ku gaabsanaya imaamu maalik nabiga wuxuu ku salaami jiray assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh keliya baad ku gaabi kartaa haddii qof kuu soo dhiibay salaam waxaa dhici karta in qof yidhaahdo wayna fiican taha baa la yidhi qof inuu salaam kuu soo dhiibto ku yidhaahdo nabi moxamed igu salaan calayhi salaatu wasalaam waa inaad ku salaamto adugu markaad salaamtaada dhammaydo ayaad waxaad odhanaysaa assalaamu calayka yaa rasuula allaahi min fulaan ibni fulaan ow min fulaanata ibni fulaana waxaa ku soo salaamayey salaam ka timid nabiga ilaahayu dushaada allaha yeelo hebel hebel ama gabadha heble hebel ah salaamtii nabiga loo dhiibo waa gaaraysaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaas baa la yidhaahdaa baa la yidhi markuu intaa dhammeeyo oo salaamta nabiga ou dhammeeyo calayhi salaatu wasalaam ayuu dhinaciisa midig wax yar hal dhudhun camal u sikanaya sayid abubakar baa ku duugan midigta nabiga calayhi salaatu wasalaam sayidana abubakar buu salaamayaa baa la yidhi oo wuxuu odhanayaa assalaamu calayka yaa abaabakrin safiya rasuuli illaah wa haaniihi fi lqaar jazaaka allaahu can ummati nabiyihi khayran korkaaga badbaado allaha yeelo abiibakarow rasuulka ilaahay midkou doortayow nabi moxamed markuu hijroonayey oo godka saddexda habeen oo ku jiray midkii labada ku ahay oo nabiga la joogayo calayhi salaatu wasalaam markuu sayid abubakar salaamo wuxuu haddana u sikanayaa dhinaciisa midigtii haddana ah ayuu hal dhudhun camal u sikanayaabaa la yidhi u dib marayaa sayid abu sayid cumaraa dhinacaas kalena sii xiga haddana markaasuu wuxuu leeyahay assalaamu calayka yaa cumaru acazaka allaahu bika acaza acaza allaahu bika alislaama jazaaka allaahu can ummati muxammadin khayran sayid cumarow dushaadana badbaado allaha yeelo markaasuu haddana wuxuu u laabanayaa meeshii awal ou taagnaa oo nabiga wejigiisa ahaad wayatawasalu bihi fii xaqi nafsihi sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabi moxamed ku tawasulaya calayhi salaatu wasalaam tawasul oo dhan bay diideen kuwaas miyaa wanaag yaqaana qofkii raba nabi moxamed xariir inuula yeeshow bidcada waxbaha ka yeelin haddaad bidco addeecdo adig iyo nabi moxamed waad isgefteen indana isi saari maydin calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay rasuulka wax loogu dhowaado ilaahay wax looga helo oo dhanba way kaa jarayaan weeyaan ilaahay kuwaa naguma xidhiiriyo nabi moxamed buu ku tawasulaya calayhi salaatu wasalaam wayastashfacu bihi ilaa rabbihi subxaanah ilaahay buu uga shafaaco dalbayaa haddee aayaddii hadda aan soo marnaaba ka hadlaysay oo imaamul cutbi imaamka la yidhaahdo wuxuu yidhi qabriga nabiga anigoo habeen jooga qabriga nabiga baan fadhiyo dheh agtiisa oon ku wardinayay markaasaa nin baadiyaha deggan baa yimid nabiguu salaamay assalaamu calayka yaa rasuula allaah aayaddii qur-aanku hadda akhrinayna buu akhriyey wuxuu yidhi aayaddaasaa nabiga ilaahayu kaa maqlay waqad ji'tuka mustakfiran min dembi mustashfican bika ilaa rabbi markaasuu akhriyey nabi ammaanka nabi moxamed lagu ammaano yaa khayra man dufinat bilqaa'i acduma fadaaba min diibihina alqaacu waalakamu نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم wuxuu akhriyey nabi ammaankan oo macnaheedu yahay yaa khayra man ruux midka ugu khayr badanoo dufinad lagu duugay bilqaaci meeshaan siman acdumahu lafihiis ee macnaha lagu duugay oo fadaaba min diibihina alqaacu waalakamu oo markaa buurihii iyo taagsimadii iyo ayaa iyo dhulkii sinayba ay wanaagsanaadeen markii nabi moxamed meesha lagu aasay ay meel khayr le noqotay nafsi alfidaa'u naftaydu furasho how noqoto liqabrin qabrigaasoo anta adigu nabi moxamedow saakinuhu mid ku jira oo ku sugan aad tahay fiihi alcafaafu wanaag oo dhan dhowrsanaan oo dhan baa qabriga ku sugan wa fiihi aljuudu waalkaramu deeq iyo iyo karam baa ku sugan anta adigu nabi moxamedow ashafiicu midka noo erga qaada baatay oo noo shafaaco qaada alladii shafiicaasoo turjaa shafaacatuhu shafaacadiisa la rajaynayo cala siraadi siraadka dushiisa lagu rajaynayo idaa maa zallat ilqadamu gomaddu markay simbiraxato dadku markay siraadka dushiisa marayaan oy meeshaa inay ku simbiraxdaan ilaahay naga badbaadiye laga baqayo nabi moxamedow adiga un baa lagu rajaynaya buuri shafaacadaada in lagu badbaado yacni sidaas adkaartaabuu akhriyey ee waxaan rabaa ammaantaas uu iska tegi wuxuu yidhi imaam imaamkii catbi wuxuu yidhi wuxuu yidhi imaam alcutbi imaamka la yidhaahdo indhihaygiibaa iga qaalib noqday macnaa waan hurday rasuulkiibaa manaam laygu tusiyey calayhi salaatu wasalaam hadda nebi moxamed horay buu noogu sheegay qofkii manaam ku arka wuxuu yidhi nabigu qofkii arko hurdo igu arkaahi qiyaamadana way arki doonaa wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii aniga ee arkaa ru'yo igu arkaahi xaqnimo i arka buu yidhi shaydaanku aniga iskuma kay soo suureeyo calayhi salaatu wasalaam manaan buu nabigii ku arkay markaasuu yidhi imaam nabigaa wuxuu ku yidhi dheh yaa cutbiy cutbiyu ilxaq ilacraabiy wabashirhu biana allaha qad kafara lah waxaad ka daba tagtaa ninkii acraabiga ahayo ee ammaanayo halkaa yimid uga shafaaco dalbay ee ugu bishaaray ilaahay dembigiisa inuu dhaafay ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa markaad joogto calaa xaasil nabiga ku tawasul qabrigiisa markaad ag taagan tahay haddana qabriga madaxiisa xogay ayuu u dhowaanayaa baa la yidhi yataqadamu ilaa ra'si alqabri fayaqifu bayna alqabri walusduwaana allatii hunaaka qibladuu marka qaabilaya markaasuu inta ilaahay ku mahdiyo oo ducaysto naftiis ahalkiis axbaabtiis waalidkiis mashaa'ikhdiis ikhwaankiis iyo muslimiintoo dhan buu u ducaynayaa bidcada waddanka in laga qabtana ilaahu weydiisanayaa weeyaan duco walba waa in lagu daraa maxaa yeelay fitan nooga weynin badan fidnada ay nagu hayaan fidno ka weynin badan oo ummadda haystaa ma jirta weeyaan wax ka weynin badani ma jiraan halkaas buu ilaahay ku baryaa weeye waxay dhaheen culummadu aadaabta la yska raba waxaa ka mid ah muddada qofka uu magaalada madiino joogo oo halkaa uu joogo masjidka waa inuu ictikaaf niyeysto masjidka nabiga lagu ictikaafo waxa kaleeto oo ka mida bay dhaheen maalin walba qubuurta baqiic gaar ahaan maalinka jumcada ah waa inuu qubuurta baqiic ou aado qubuurta baqiic baa la tagaa gaar ahaan maalinka jumcada markuu nabiga salaamo ka bacdi markuu qubuurtaa tago nabi moxamed siduu u salaami jiray u salaam qubuurta baqiic oo nabigu muxuu ku salaami jiray yaquulu lmustafaa liahli alqubuur assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniina wanaxnu in shaa allahu bikum laaxiquun allaahuma kfir liahli baqiici algarqad allaahuma kfir lanaa walahum ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam korkiina badbaado allaha yeelo qoomkan daarta qoomkan mu'miniintaa ku sugan yihiinow haddii rabbi doono waanu idinka daba imaan doonaa wax yar oonba adduunka lagu kala dambeeya imaamu shaafici baa waxaa loo soo sheega baa la yidhi nin geeridiisa jecel dad baa waxay mar walba jeclaanayaan nafta in lagaa qaado markaasuu yidhi u sheega arrinta uu aniga ila jecel yahoo kale asna inay ku dhici doonta buu yidhi yacni u diyaar garow haddaad waxa weeye aad geeri hadda macnaha qof la jeclaato qof walba ajashiisa un buu leeyahy aduguba maada adduunka weligaa joogaysi soodba ka dhiman maysid weeyaan ahlu qubuurkiiuu nabigu saa ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam ilaah u dembi dhaaf ahli baqiici lqarqad qubuurtana dadka ku sugan weeye ilaahu u dembi dhaaf annaga iyo ayaga ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo ka mid ah aadaabta waxa weeye layska doonayo oo culummadu ay macnaha dhaheen aadaabta ziyaarada waxa kaloo ka mida bay dhaheen aadaabta ziyaarada waxaa kaloo ka mida bay dhaheen oo macnaha waxyaabaha layska rabo ka mid a madiine inta la joogo waa in uu ziyaarto qubuurta shuhadadii ku shahiidoobay dagaalkii uxud toddobaatan saxaabi oo sayidu shuhada uu ka mid yahay sayid xamse waa inaad soo siyaarata weeyaan dadkii halkaa ku shahiid asxaabtii halkaa ku shahiidoobay ilahay raabi ha ka noqdo fadligood ilahay hana siiyo maalinta khamiistaabaa ugu fiican maalin lasoo siyaarto yowmulkhamiis waxaad ka bilaabaysaa bicammi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sayid xamza sayidu shuhadaa carshiga tiirarkiisay ku qoran taha baa la yidhi xamzatu asadullah wa asadu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sayid xamse waa libaaxi ilaahay waa libaaxii nebi moxamed garab taagnaa calayhi salaatu wasalaam ee gaalada doqomada ah ka difaaci jiray saxaabigaas aad maqasheen taariikhdiisa asaga ka bilow ziyaarta waxa kale oo ka mid ah aadaabta madiine inta la joogo layska rabo masjidkii nebi moxamed aas aasay oo ugu horreeyaba markuu madiine tegey ee masjidu quba masjidkaas waa inaad tagto ood ku soo tukato maalinka sabtigaa buu nabigu tegi jiray sabtigaa ugu fiican aad aado weliba waa masjid khayr badan waa masjidka uu nabigu yidhi salaatun fii masjidi quba fii masjidi quba ka cumratin bay lamid tahay cumro xadiis ibni maaja warinayo yacni aad ba u darajo weye nabigu wuxuu tegi jiray masjidkaa asagoo mar daabad saaran marna asagoo lugaynaya markaasuu nabigu ku tukanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo soo aroortay nebi moxamed baa sabti walba tegi jiray masaajidkaas waa meeshii ugu horraydoo nabigu markuu madiine yimid jumcada uu ka aas-aasay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi mashaahidda khayrka badan ee lasoo booqdee madiine ku taal soddon meel bay gaarayaan reer madiina yaqaan kuwooda khayrka badan igeeya dheh yaan bidcadu ay ku dafirin oo aysan ku odhanin meeshaani meel khayr le mahan iska laabayo ku dhihin weeyaan toddoba ceel oo ceelashii khayrka badneed oo nabi moxamed barakadiisu ku sugneed ana way jiraane iyagana waxaa la yidhaha inta la tago ayaa biyaha laga soo cabbaa oo lagu qabaystaa oo markaa waxa weeye lagu weeso qaataa waa iyaguna ceelal khayr badan weeyaan waxa kale oo ka mida baa la yidhi aadaabta layska rabo inta uu magaalada madiine joogo waa inuu ogaado in uu ku sugan yahay magaaladii nebi moxamed iyo asxaabta u soo hijroodeen waa inuu ku sugan yahy waa inuu ogaado waa inuu arrintaa waxa weeye qalbigiisa mar walbaba uu macnaha niyadiisa ku uu ku laasimiyo weeyaan waxaa kale oo ka mid ah mujaawarada rasuulkana hadda iyadana aad inuu ugu dadaalo waxaa kale oo ka mid a intii suuragal ay u tahay inuu soomanaado oo sadaqooyin hadduu awoodana oo dadka wan wanaagsan oo khayr kale kula baxo weeyaan waxa kale oo culummadu ay dhaheen waxaa xaraam ah intuu madiine joogo geedaheeda ma goyn karo ama muxrim ha noqdo ama xalaal waxa weeye lama ogolo bay dhen geedaheeda inuu gooyo iyo ugaarteeda inuu far saaro looma ogolo weeyaan markau rabo inuu magaalada madiine ka soo tago maxaa la samaynayaa ma baabuur baa la iska soo raacaa mas diyaarad adoo nabi moxamed soo macasalaameyn iska dhaaf rasuulka ee markaad maanta meel aadayso adiga oon sheekhaaga iyo waxa weeye mucallimkaaga iyo waalidkaaga iyo axibadaada adigoo waxa weeye aan ogeysin maa la iska baxaa maya aadaab maaha ma fiicno weeyaan dadku hadda waxaaso dhan hadda ma daneeyaan weeyi qofkii siduu kitaabka ugu tixnaa baa maalinka dambe laga yaabaa in la maqlo meel heblob waddan heblob iska joogaaba yacni waxa weeye dadkii hore ma samay jirin weeyaan waxa la samay jira ma ahayn laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa nabigii calayhi salaatu wasalaam nabiga markuu rabo inuu ka soo tago magaaladii madiino oo uu ku sugnaayo oo nabi maxamed ku asnaa ou rabo inuu waddankiisii ama meel kale soo aado masjidka horta usoo laabo masjidka usoo laabo oo masjidka ku laba ragca ku tuko oo ducayso oo qabriga nabiga tag oo haddana sidiioo kaleeto waxa weeye nabi moxamed ziyaartiisii iyo salaamtiisii iyo tawasulkiisii iyo shafaaca dalabkiisii soo samay nabiga soo macasalaamay calayhi salaatu wasalaam markaa intaa soo dhammaydo ducayso maxaad ku ducaysanaysaa allaahuma laa tajcal haada aakhira alcahdi bixurmati bixurm bixurmati rasuulika sala allahu calayhi wasalam wayasir lii ila alxaramayni sabiila sahlatan warzuqni alcafwa waalcaafiya fi ddunya waalaakhira ayaad odhanaysaa weeyaan wuxuu leeyahay ilaahow arrinkan iyo cahdigan iyo zebankan midka iigu dambeeyo oon imaado nabi moxamed siyaartiisa iyo masjidkan ilahu waa ka dhigin buu leeyahy ilaahu markii iigu dambayday oon meeshaan imaado ilaahu midaan ha ka dhigin ilaahu ii qadar in aan labada masjidba imaado xaramulmadiina iyo xaramulmakka iina sahal in badan inaan imaado ilaahu igu irsaaq alcafwa waalcaafiya fi dunya waalaakhira cafi iyo caafimaad adduun iyo aakhira ilaahu igu irsaaq ilaahu anigoo nabadgaloo faa'iidey waddankayga ii celi intaasuu ku ducaysanaya nabi moxamed fadligiisa calayhi salaatu wasalaam markuu intaa ku ducaysto ayuu waddankiisa usoo laabanaya aadaabta midaas baa ka mida weeyaan taa ayaa ka mid a aadaabtii ziyaarta ayaa weli noo socota mana aysan dhammaanin weliba waxaa noo harsan xadiidkii aan rabnay inaan ka hadalno ummadda lagu marin habaabiyey laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaati masaajida xadiidkaas dersigeenna berri baan uga hadli doonnaa insha allah khaatimadii kitaabkuna way noo soo socotaa biidni illaahi alkariim khaatimatu lkitaab ilahay khayrka khaatimat lkhayr allah noogu khatime dersigeennii konton iyo sagaalaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya oon uga hadlaynay ziyaarta nebi moxamed la ziyaarto fadliga ay leedahay iyo wanaag iyo darajada lagu gaaro iyo aadaabta la yska doonayo intaas baan ku soo koobaynaa shafaacada rasuulkeenna suuban allaha nagu irsaaqo xubbiga rasuulka ilaahay ha nagu irsaaqo qiyaamada kuwa lagu soo saaro sumradiisa oo nabiga darkiisa biyo ka caba calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha nagu daro ramadaanka ilaahay ha naga aqbalo kumayaalka la xoraynaya ilaahay ha nagu daro maqfiro waasica maqfiro taam ilaahay hana siiyo khaatumo suuban ilaahay hana siiyo waalidiinteenna iyo mucallimiinteenna ilaahay ha u dimi dhaafo islaamkaoo dhanna ilaahay ha u gargaaro inta sharta ku wadoo dhanna allaha ka qabto hada wabiاllahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu